xiisadan ka taagan marinka baabulmendeb iyo badda cas oo salka ku haysa dagaalka ka socda gaza ayaa waxaa ka dhashay saameyn xooggan oo ay xiisadani ay ku keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee caalamka gaar ahaana ganacsigii wadamada geeska afrika kuwaasoo ay inta badan ganacsigooda saliidda uu ku tiirsan yahay marinka baabulmendeb saameynta xiisadani ka dhalatay ee dhanka ganacsiga saliidda wadamada laga dareemay waxaa ka mid ah dalka kenya halkaasoo uu sare ukac uu ku yimid qiimihii saliidda arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maraakiibtii saliidda qaadi jirtay ee isaga kala gooshi jirtay marinka baabul mendeb ilaa wadamada geeska afrika ay gebi ahaanba istaageen sababo la xiriira ammaankooda oo khatar galay kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa goor sii horreysay bilaabay inay gantaallo ay la beegsadaan gaadiidka isticmaalaya baabul mendeb iyo guud ahaan badda cas ganacsatada soomaalida ee ka shaqeeya ganacsiga saliidda ee geeska afrika ayaa mid ah dadka durbadiiba dareemay culayska arrintaasi ka dhalatay naafic maxamed cumar oo ah khabiir falanqeeya arrimaha shidaalka iyo gaaska xiisadan ka taagan marinka baabulmandeb iyo badda casna la socday ayaa sharaxaya arinta ka jirto ama xiisada ka jirto marinka baabulmandeb iyo guud ahaan badda cas isbuucyadii u dambeeyey runtii waxay saameyn weyn ku yeelatay saliidda caalamka qiimaha lagu kala gato saliidda caalamka waxay kor u kacday toban doolar ilaa labaiyo toban doolar isbuuc u dambeeyey kadib markii shirkado waaweyn ee saliidda ka shaqeeya sida british petroleum iyo shirkado norwegiana ay ku dhawaaqeen in ay gebi ahaanba joojiyeen maraakiibtii ay lahaayeen inay maraan badda cas ama ama marinka baabilmandab arrintaasna runtii culeyskeeda waxay noqotay mid laga dareemo suuqa saliidda keyri lagu kala gato sport marketka iyo future contractska labadaba culeyska saliidda ay leedahay haddii aan si gaara usoo laabano suuqa east africa ay dekeda u tahay kenya runtii isbedel weyn ayaa ku dhacay ilaa boqol dollar metric tankii ay ku siyaaday isbuucii lasoo dhaafay qeybaha saliidda kenya laga soo dejiyo marinka baabulmandeb ayaa ah marin muhiimad gaar ah u leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga saliidda ee caalamka falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii xiisadan ay sii socoto ay saameyntu ay intaan kasii badan doonto ahmiyadda baabulmandeb runtii waa waa mid aada u weyn markii la fiiriyo marinada iyo iyo ganacsiga adduunka haddii aan si gaara u iftiimino saliidda iyo gaaska caalamka ee baabilmada maro waa waa waxay ka mid yihiin marinada ugu muhiimsan ee saliidda marto sida hormus iyo iyo banama iyo iyo sways baabilmadab waxaa la qiyaasaa in laba iyo toban boqolkiiba saliidda ama gaas ama batroolka inuu maro gaaskana sideed boqolkiiba gaaska caalamka in maraakiibta sida ay maraan baabilmadab iyo badda cas kooxaha xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa weeraradan ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga waxay sababtay in maraakiib badan ay ka leexdaan marinka ugu mashquulka badan caalamka ee baabulmendeb arrintan oo la xiriirta dagaalka gaza ee israa'il iyo xamaas ayaa timid kadib markii ay xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen taageerada ay u hayaan xamaas waxayna sheegeen inay beegsan doonaan maraakiibta u socota israa'il khadar maxamuud xareed v o a nairobi